wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka jubbaland ayaa magaalada beled xaawe ee gobolka gadow ku qabatay tababar ku saabsan baaritaanada tayada biyaha iyo daweynta ilaha biyaha ee degmada beled xaawo tababarkan oo ay iska kaashanayeen wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxaa loo qabtay shaqaalaha hay-adaha fayadhowrka iyo nadaafadda ee ka howlgala degmadaasi maxamed cali cabdi oo ka mid ah mas-uuliyiinta tababarka bixinaysay ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarka ay ka fureen beled xaawo waa maxamed cali cabdi waxaan ka tirsanaha shaqaalaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland gaar ahaan sheybaarka ama laboratoriga halkan waxaan u imaanay inaan baarno tayada biyaha iyo sidoo kale training ku saabsan baarista tayada biyaha iyo daaweynta ceelasho wuxuuna socon doonaa muddo saddex maalmood haddii ilaa yidhaahdo traininka waxaa ka soo qayb galay oo ma loo qabanayaa wash partnerska gobolka gaar ahaan degmada iisheeg belexaawa sidoo kale degmooyin kale oo gobolka gadow ka dhici doona sida doolow luuq baardheera degmooyinkaas dhan oo ka dhici doonaa waxaa kaloo qayb ka ah iisheeg traininka qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay ayaa soo dhoweeyey tababarkan iyagoona u mahad celiyey wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka jubbaland magacaygu waa maxamed sheekh cabdisalaam maxamuud ka tirsan hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka gado gaar ahaan degmada baled xaawo waxaan aad u soo dhoweynayaa kuna faraxsanahay maanta inaan ka qayb qaadanno annagoo ah woosh kalastarka gobolka ama degmadaba traininka ama tababarka ay noo fidinayso wasaaradda tamarta iyo biyaha
magacayga waxawaay farxiye anwar waxaan ka mid ahay shaqaalaha ka shaqeeya hay-adaha wash clusterga la shaqeeyo degmada balaxaawo maanta waxaa ka qayb galnay training water quality control iyo water source colonization oo noo qabatay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland waan u mahad celinayna waxaana ka rajaynaynaa inaan ka faa'iidno wax badanoo dadkeena ku anfaano magacayga waxaa la yidhaahaa cabdulaahi cali hiraabe waxaan ahay agaasimo waaxeedka balaninka wasaaradda biyaha iyo kheyraadka tamarta ee jubbaland maantoo taariikhda ay tahay toban iyo toddoba bisha saddexaad labada kun labaatan iyo afar waxaa noo qarsoomay tababarkii ku saabsanaya water quality analyze and colorination waxaa kasoo qayb galay dhammaan hay-adihii degmada buulaxaawa ka shaqeynaya ayaa kasoo qayb galay iyo kambaniyaalkii si kastaba dad badan oo soomaaliyeed ayaa dhibaato ku qaba helitaanka biyo nadiif ah islamarkaana istimcala biyo aan caafimaadka u wanaagsanayn oo ay dhibaato kala kulmaan